afar qof oo hor leh oo soomaali ah ayaa lasoo saaray meydadkooda afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay kadib markii ay ku dhinteen dhulgariirkii isniintii ka dhacay dalka turkiga dowladda turkiga ayaa weli wada dadaallo ay ku soo saarayaan meydadka ku hoos jira guryaha dumay waxaa adag xaaladaha halkaasi waxaana dhimashada la sheegayaa inay dhaaftay dhowr iyo toban kun halka marka lagu daro dalka syriya ay tahay dhimashada inka badan koob iyo labaatan kun sahre cabdi axmed ayaa qadka telefoonka ee xaaladii ugu dambeeyey ka wareysatay doctor cabdicasiis maxamuud oo ah guddoomiyaha somaayad wuxuuna haystaa shahaadada b h d oo uu ku takhasusay taariikhda iyo culumta islaamka wala mahadsantahay saare cabdi maanta waxaa la joogaa maalin jimca ah dhulgariirkii maalintii isniintii dhacay saameynta weli sidiiba waalu taagan tahay maalinba maalinta ka dambaysa dadkii dhintay hadda waxay marayaan dhimashada si guud ahaan waddanka koob iyo labaatan kun turkiga si gaara waxay marayaan sideed iyo toban kun iyo afar boqol dhaawac wuxuu maraya afar iyo toddobaatan kun waa dhulgariirkii maalintiisa inta dhacay ilaa hadda waxaa jira dad aan weli la helin saacadba saacadda ka dambaysana rajadu way sii xumaanaysaa xalay u dambeysay kaascintaab waxaa ka dhacay dhulgariir lagu qiyaaso saddex dhibic sagaal miqyaasta rectorka dhulgariirkaasi wuxuu saameeyey toban gobol oo koonfur bari ee waddanka turkiga qiyaas ahaan dhul lagu lagu qiyaaso kun kilomitr oo isku weerayo dhulka ayuu dhulkaas weera saameeyey saameynta walaal waxaa ka mid a soomaalida gaar ahaan ardayda oo u badnayd goboladaas si gaara afar gobol aada ugu badnayd gobolka kaascintaab gobolka marcash oo gobolka marcashka oo ah santarkii dhulgariirka gobolka hatay adyaman gobolka malatiya goboladaas ayay marka wala soomaali badan ku noolay ilaahay u naxariisto haddaas waktiga aad ila hadlayso waxaan u dhaqaaqaynaa inaan soo guubno ama soo aasno afar ka mida walaalaha soomaaliyeed oo ku dhintay dhulgariirkaas oo reer jabuutiya waan ku aasayna magaalada ankara laba kalena welina may soo gaadhin oo iyaguna soomaali ah afarta haddana aasinaana waa soomaali reebuuti hore ilaa haddana anaan ka tegin waxaa jira laba gabdhood iyo laba wiil oo ilaa iyo iminka raq iyo ruux aan lahaynin meel ay ku jiraan walaal waa yahay tirada guud ee dadka soomaalida ah hadda afartan aad ii sheegtay meydkooda idin yaallo oo duugtooda ama aaskooda aad u socotaan marka laga soo tago bal waxaad iiga warantaa doctor cabdicasiis guud ahaan dadka soomaalida khasaaraha ka soo gaaray dhulgariirkaas ee nafeed waa in intee la eg guud ahaan lix qof ayaa ku dhintay soomaali marka laisku daro afarna hadda lama hayo walaal hadda markaasaa kula hadlayo macnaheeda isniinta ilaa iyo jimcaha shantaa maalmood qof ku jiray dhulka hoostiisa digriiga darajada qabowguna uu marayo minus tree ama minus two intaas qof guri dhan ku dumay oo intaa ku jiray cuntola-aan iyo biyola-aan qiyaas ahaan waxaa lagu qofka qofkii noolaanaya ilaahay baa og laakiin waxaa lagu talagelaya qofkaas xatala-aan inaan waxba la noolayn marka lix dhimashaa waan haynaa afartaasina hadda way naga maqan yihin walaal rajada waxaad ii sheegtay in dad hor leh in la helo oo waktigan dhaawacyo qaba ama xataa maaragta lasoo saari karo inay aad u yar tahay bal marka waxaad iiga warantaa taas marka laga soo tago gurmadka guud maadaama khasaaraha xaddigiisu aad u badan yahay oo kumanaan dada uu saameeyey ee dhulgariirkan bal waxaad iiga warantaa marka dhinaca kaleeto gurmadka sidee ayuu wax ku ool u yahay mase jirtaa in dowladdu ay ay bixinayso dadaal dheeri ah
walaal dowladda awooddeedu siday u dhan tahay waddanka o dhan xaalada emergency ayaa la geliyey awooddeeda dowladda oo dhan waxay u weecisay gargaarka sidii loo loo badbaadin lahaa nafaha ku waxyeeloobay dhulgariirka tobanka gobol saameeyey gargaarkaasi muwaadin iyo ajnabi waa loo siman yahay waxaa la sameeyey nambaro afar iyo labaatanka saacadood online ah waxaa dhammaan muwaadiniinta iyo ajaanibta waddanka ku nool si isku mida ayay ugu gurmanayaan goobaha ay ka dhaceen wada dhulgariirku wadamo badan oo caalam ka mid ah waxay la soo gaareen markaasi gargaaro deg dega marka dowladdu si guud ahaan baan odhan karnaa hawshaasi waxay ugu guntigaodiisaisaga dhigtay waa hagaag waxaad iiga warantaa marka marka taas laga soo tago soomaalida iyo dadka turkiyiinta dadka kale soo galootiga ah ee afrikaankuna ay qayb ka yihiin wadamada dadka ka imaado maxaa soo gaara iyagana oo ilaa hadda la hadal hayaa walaal jaaliyad kastaaba sideeda ayay isu ururinaysaa oo isu tirinaysaa jaaliyadda iyo safaaradaha oo iskaashanaya marka jaaliyad kastaaba waxay ka warqabtaa uun jaaliyadooda ama dadkooda waxa si gaara u soo gaaray waxa kale waxay ula mid yihiin un bulshada guud ee dadka ay waxa soo gaareen bulshada nambarka guuda la tirinayo bay ula mid tahay laakiin si gaara waxaan anagu wax uga sheegi karnaa soomaalida iyo walaal jabuutiyaanka oo aan soomaaliis ku nahay
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdicasiis maxamuud oo ku sugan dalka turkiga wuxuu u waramayey wariyaha v o eda sahre cabdi axmed